halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa horay u sii soconaya kitaabkii yixisqiel oo isagu ahaa wadaad yixisqiel wuxuu dadka u werinayaa sidii xaalku ahaa intaan la go'aansan in yeruusaalem la baabi'iyo dadku waxay caabudi jireen shar waliba oo waxay taasuna sababtay in ammaantii rabbigu ay ka tagto macbudka yeruusaalem halkaasoo xaadirnimadii ilaah ay dadka la joogtay wakhti hore markii noogu dambaysay waxaannu soo gunaanadnay cutubkii toddoba-iyo tobanaad ee kitaabkii nebi yixisqeel waxaanan aragnay in ilaah xukun uu saarayo dembiilayaasha si ay ku gartaan in isagu uu yahay ilaah waxaanan kaloo aragnay in ilaah uu leeyahay yixisqeel wacadkii uu uga baxay boqorka baabiloon abaalkiisii wuu helay wuxuu qayb ka ahaa xukun ilaah uu ku soo dejiyey reer yuhuuddah caawana waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad iyo kan sagaal iyo tobanaad ee kitaabkii nebi yixisqeel waxaa haddaba mawduuca cutubkan siddeed iyo tobanaad iyo weliba kan sagaal iyo tobanaad ayaa isku hal maadda ka hadlaya waxaana ay inoo sheegayaan in mushaaradda dembigu u yahay dhimasho oo yeruusaalemna tusaale ayay arrinkaasi isaga ah inooga noqonaysaa cutubkan siddeed iyo tobanaad ayaa ilaah uu inoogu muujinayaa in xukunkiisa uu quseeyo ama uu taabanayo qof waliba haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka iyo xisqeel ayaannu la soo kala baxaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka kun sagaal iyo konton waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh maxaad ula jeeddaan markaad maahmaahdaan dalka reer banu israa'iil ugu maahmaahdaan idinkoo leh aabbayaashu waxay cuneen canab dhanaan oo carruurta ilkahoodiina way saliiliyoodeen mar kale ayuu nebiyi xisqeel u xaqiijinayaa dadka inaannu wax niyaddiisa ka yimid u sheegaynin laakiin hadalladu ay yihiin hadalladii rabbiga haddana sida aayadda labaad ku qoran reer banu israa'iil waxay lahaayeen maahmaah ay jeclaayeen inay ku maahmaahaan oo laba goor ayaa maahmaahdaasu ay ku qoran tahay kitaabkii nebi yeremiyah cutubka kow iyo soddonaad aayadda sagaal iyo labaatanaad markaasoo uu leeyahay nebigu oo wakhtigaas iyagu mar dambe ma ay odhan doonaan aabbayaashii waxay cuneen canab dhanaan carruurtiina way saliiliyoodeen mar kale ayaa nebi yeremiyah isla maahmaahdaas uu soo xiganaya sida ku qoran kitaabkii baroorashada cutubka shanaad aayadda toddobaad waxaana nebigu uu odhanayaa sida tan aabbayaashayo waa dembaabeen mana joogaan oo annagaa xumaatooyinkoodii xambaarannay haddaba jaasada dembiga waxay soo gaadhaa carruurta carruurteeda sida laynoogu soo celcelinayo kitaabka axdigii hore waxaana nebiga isagoo faallo ka bixinaya kitaabka uu leeyahay sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka labaatanaad aayadda shanaad markaasoo uu nebigu lahaa sida tan waa inaad iyaga u sujuudin ama u adeegin waayo aniga oo ah rabbiga ilaahaaga ah waxaan ahay ilaah xaasid ah oo xumaantii awoowayaasha waxaan soo gaarsiinayaa carruurtooda tan iyo farcanka saddexaad iyo kan afaraad oo kuwa i nacab haddaba dhibaatadu iminka waxay noqonaysaa in maahmaahyadan oo ay ka curinayaan erayadan ku qoran kitaabka baxniinta ay si qaldan maahmaah uga samaynayeen haddaba taasina waxay inahoga tusaalaynaysaa khatarta ay leedahay in aayad la soo qaado oo dabadeedna fasiraad looga raadiyo aayad kale oo ku qoran meel kale waxaanan si qaldan u tarjumanaynaa kitaabka haddii aynu sidaas yeelno oo haatan reer banu israa'iil waxaa lagu haystaa mahmaahyada ay curiyaan waxaase runtu ay noqonaysaa in aabbayaashu ay cuneen canabka ilmuhuna ay bixiyeen ciqaabtii haddaan idin bayaamiyo waxaa loola jeedaa odayaashii baa dembaabay markaasaa dembigii ilmahoodii ku duldhacay inkastoo weliba taasi ay dhab tahay haddana ilaah wuxuu xukun saaraa qof waliba ha ahaado aabbe ama wiile iyadoo ay ugu wacan tahay qaabka uu u shaqeeyo haddaba taasuna ma ahan ciqaab qofka daa'iman u saarnaanaysa waase ciqaab ku eg noloshan iyadoo mar waliba la eegayo haddii qofku ilaah uu addeecay iyo haddii kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan siddeed iyo tobanaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda saddexaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaye inaydan mar dambe maahmaahdan dalka reer banu israa'iil kaga dhex maahmaahi doonin haddaba cutubkan ereyga sida nolol ayaa waxaa lagu soo noqnoqonayaa saddex iyo toban goor oo ereyga dhimashadana waxaa lagu soo noqnoqonayaa ilaa iyo afar iyo toban goor marka cutubkan nolosha iyo dhimashada ayaa laynagu hor keenayaa laakiin waa dhimashada daa'imka ah iyo nolosha daa'imka ah waxaa halkan looga hadlayo weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa haatan cutubkii siddeed iyo tobanaad oo ku yaalla baalka kun sagaal iyo konton ee axdigii hore waxaanan akhrinaynaa aayadda afraad oo waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan bal eeg nafaha oo dhan anigaa iska leh oo sida nafta aabbuhu ay taydii u tahay ayaa tan wiilkuna ay taydii u tahay haddaba naftii dembaabtaa way dhiman doontaa ilaah wuxuu leeyahay nafaha oo dhan anigaa iska leh haddii dembiyadii aabbayaashu ay carruurta koraan waxaa sabab u ah in carruurtu ay iyaguna ku socdeen isla sharkii aabbayaashood waxaa halkan laynoogu sheegayaa in qof waliba uu dembigiisa u dhiman doono waxaannu weliba ka akhriyaynaa haddaba kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka afar iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan aabbayaasha waa inaan loo dilin carruurtooda carruurtana waa inaan loo dilin aabbayaashood laakiinse nin kasta waa in loo dilaa dembigiisa uu isagu falay ilaah wuxuu haatan leeyahay nafaha oo dhan anigaa iska leh oo haddii dembiyadii aabbayaasha la saaro carruurta ayaa taasi loo macnaysanayaa in carruurta ay raaceen dembiyadii aabbayaashood qof waliba dembiyadiisa ayuu u dhimanayaa waxaanan ka akhriyaynaa kitaabka sharciga ku noqoshadiisa in arrinkaasi isaga ah lagu adkaynayo waxaanan ka eegaynaa cutubka afar iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad markaasoo ilaah uu lahaa iyadoo la soo marinayo addoonkii muuse ahaa aabbayaasha waa inaan loo dilin carruurtooda carruurtana waa inaan loo dilin aabbayaashood laakiinse nin kasta waa in loo dilaa dembigiisa uu isagu falay waxaa kaloo halkan laynoogu sheegayaa waa aayaddii afaraad ee cutubka siddeed iyo tobanaad ee kitaabkii nebiyi xisqeele in naftii dembaabtaa ay dhiman doonto weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkan siddeed iyo tobanaad ee kitaabkii nebiyi xisqiil aayadaha shan ilaa sagaal waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan laakiinse haddii nin xaq yahay oo uu waxa xaqa ah oo quman sameeyo oo uusan buuraha wax ka cunin oo uusan indhihiisa sanamyada reer banu israa'iil kor ugu taagin ama uusan naagta deriskiisa nijaasayn ama uusan naag xeel qabta u dhowaan oo uusan cidno dulmin laakiinse uu kii wax ka deentay rahaamadiisii u celiyey oo uusan waxba xoog ku boobin oo uu cuntadiisiina mid gaajaysan siiyey ama uu kii qaawanna dhar huwiyey ama uusan korsaar wax ku bixin oo uusan ribo cidno ka qaadan oo uu yahay mid gacantiisa xumaanta dib uga celiya oo si cadaalad ah ugu garsooray nin iyo nin kale oo uu qaynuunnadayda ku socday oo uu xukumadayda u xajiyey si uu wax quman u sameeyo kaasu waa xaq oo hubaal wuu noolaan doonaa ayaa sayidka rabbiga ahu leeyahay marka la leeyahay inaannu buuraha wax ku cunin ayaa loola jeedaa inaannu sanamyo wax u bixin oo aannu caabudin ninka waxyaabahaasi ka fogaado ayaa lagu tiriyaa inuu xaq yahay oo uu ku socdo amarada iyo qaynuunnada ilaah ninkaasna waxaa loo ballanqaaday oo la leeyahay waa xaq oo qofka ceenkaas oo kale ah wuu noolaan doonaa marka ay sidaas tahay laga hadli maayo nolosha daa'imka ah laakiin waxaa laga hadlayaa in ninkaasi cimrigiisa uu dunidan ku raagi doono oo ilaahna dunidan ayuu ku barakadaynayaa barakada ceenkaas ahna waa tan inoogu qoran kitaabka axdigii hore haddaan markaasi dhegaystayaal horay idinku sii wadno meeriska cutubka siddeed iyo tobanaad ee kitaabkii nebiyi xisqeel ayaannu iminkana eegaynaa aayadda tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo ninkaasu hadduu dhalo wiil tuug ah oo gacan ku dhiigla ah amase wax waxyaalahaas la mid ah sameeya qofka ceenkaas oo kale ah wuxuu leeyahay wiil tuug ah laakiin odaygu waa xaq weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka siddeed iyo tobanaad waxaanan haatan hoos ugu yara daadegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo uu korsaar wax u bixiyey oo uu cid kale ribo ka qaatay kaasu miyuu noolaanayaa isagu noolaan maayo waayo waxyaalahaas karaahiyada ah oo dhan ayuu sameeyey hubaal wuu dhiman doonaa oo dhiiggiisuna isaguu dul saarnaan doonaa haddaba bal eeg kaasu hadduu dhalo wiil dembigii aabbihii sameeyey oo dhan arkay oo uu markaasi cabsado oo aan waxaas oo kale samayn haddaba wiilka sharrowga ah mar waliba sharkiisa ayuu dhabarka saaranayaa oo wuxuu helayaa abaalkii uu dhigtay ilaa hortii haddaba haddii wiil uu go'aansado inaannu raacin sharkii aabbihii wiilka loo qabsan maayo wixii aabbuhu uu sameeyey laakiin dhibaatadu waxay saamaynaysaa odayaasha keliya marka taariikhda reer banu israa'iil waxaa ku badan dhacdooyinka iska daba noqnoqonaya oo wiilashu ay raacayaan waxyaabihii wanaagsanaa ee awoowayaashood ama aabbayaashood mararka qaarkood waxay raacayaan sharnimadii awoowayaashood oo waxay ka tegayaan wanaaggii iyo khayrkii ninkii la odhan jiray boqor aaxaas wuxuu ahaa boqor shar ah laakiin wiilkiisii xisqiyah wuxuu ahaa nin dadka ku soo hanuuniyey toobadkeen yoosiyahna wuxuu ahaa nin wanaagsan laakiin aabbihii wuxuu ahaa nin shar badan haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu eegaynaa baalka kun iyo lixdan ee axdigii hore kitaabkii yixisqeel cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo uu gacantiisana masaakiinta dib uga celiyey oo uusan korsaar ama sarribo cidna ka qaadan oo uu xukumadayda sameeyey oo uu qaynuunnadayda ku socday kaasu xumaantii aabbihii sameeyey aawadeed uma dhiman doono hubaalse wuu noolaan doonaa laakiinse aabbihiis xumaantiisuu ku dhex dhiman doonaa maxaa yeelay isagu si nac weyn ayuu wax u dulmay oo walaalihiisna xoog buu wax kaga boobay oo dadkiisana wax aan wanaagsanayn buu ku dhex sameeyey marka hadalka la soo koobo ilaah wuxuu leeyahay nin waliba dembiyadiisa dunida ayaa looga jaasaynayaa iyadoo loo fiirinayo sida uu u nool yahay waxaad xusuusataa inaan laga hadlaynin nolosha daa'imka ah laakiin halkan looga hadlayo xukun wuxuu doonayaa in israa'iil ay ogaato qaabka iyo nidaamka xukunku uu ugu dhacayo weli waxaannu ku jirnaa cutubkii siddeed iyo tobanaad waxaanan eegaynaa aayadda labaatanaad ee baalka kun iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan nafta dembaabtaa way dhiman doontaa wiilku ma uu qaadan doono xumaanta aabbaha aabbuhuna ma uu qaadan doono xumaanta wiilka kan xaqa ah xaqnimadiisaa dul saarnaan doonta oo kan sharka lehna sharnimadiisaa dul saarnaan doonta waxaa ilaah haatan uu inoo sheegayaa in naftii dembaabtaa ay dhiman doonto haddaba laba goor baa isla arrinkaasi laynoogu sheegayaa cutubkan markii koowaad waxaannu ku soo aragnay arrinka aayadda afaraad ee cutubkan siddeed iyo tobanaad iminkana waxaannu ku arkaynaa aayadda labaatanaad weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka siddeed iyo tobanaad waxaanan hoos ugu dhaadhacaynaa aayadda kow iyo soddonaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan xadgudubyadiinnii aad xadgudubteen oo dhan iska xoora oo waxaad yeelataan qalbi cusub iyo ruux cusub waayo reer banu israa'iilow bal maxaad u dhimanaysaan kuwo badan ayaa waxay ku doodaan in dembiilayaasha ama gacankudhiiglayaasha iyo saqajaamiinta ay ku soo koreen guryo aan asluubi ka jirin hase yeeshee intaasi keliya loogama hari karo xaalka laakiin waa in la qiraa in haddii qofka noloshiisa ay dembiyadu ku bataan in nolosha oo dhaniba ay sii xumaanayso ilaa qofku uu soo gaaro heer uu isnaco asaga qudhiisa oo uu ku fikiro mararka qaarkood inuu isdilo haddaba wax kastoo aad tahay waxaad dembiyadaada la hor istaagaysaa dhegaystow ilaa hortii haddii aad masiixi tahay iyo haddii aadan ahaynba haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkan ayaannu eegaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda laba iyo soddonaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay anigu innaba kii dhinta dhimashadiisa kuma farxo haddaba soo noqda oo noolaada marka haatan la leeyahay noolaada ayaa tanu ay qusaysaa nolosha dunidan laakiin ma ahan nolosha daa'imka ah oo halkanna looga hadli maayo dhimashada daa'imka ah haddaba ilaah uguma uusan talagelin in dadku ay dhintaan waayo waxaad xusuusataa sidii sayidkeennu uu ugu horbaroortay qabrigii laasaros inkastoo uu weliba soo nooleeyey waxaa qorninka uu leeyahay aadan baannu dhimashada ka helnay mase ahayn shaqadii ilaah laakiin waxay ku timid dadka dembigiisa waxaan filayaa in haatan dabadeed aadan ka welwelin dhibaatooyinka kaaga yimaada waalidka haddii waalidka uu waxyaalo kale aaminsan yahay adiga laguma haysto laakiin dembiyadaada ayaad ilaah la hor imaan doontaa haddaan intaasi ku soo ekayno meeriska cutubka siddeed iyo tobanaad oo aannu isaga qudhiisaa soo yaro koobnay ayaannu iminka idiin bilaabaynaa meeriska cutubka sagaal iyo tobanaad ee kitaabkii nebiyi xisqeel cutubkan sagaal iyo tobanaad wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc waxaana weeye ilaah oo u naxaya amiiradii reer banu israa'iil sida ku qoran aayadaha kow ilaa sagaal waxaa kaloo sayidku uu u barooranayaa dhulka yuhuudda iyo boqortooyada koonfureed ee israa'iil sida ku qoran aayadaha toban ilaa afar iyo toban haddaan dhegaystayaal horay idinku sii wadno meeriska cutubkani ayaannu haatan idiin bilaabaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha kow ilaa saddex waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo weliba waxaad u baroorataa amiirada reer banu israa'iil oo waxaad tidhaahdaa hooyadaa maxay ahayd gool bay ahayd oo libaaxyay dhex jiiftay oo waxay dhasheedii ku dhex korisay libaaxyo yaryar oo dhashaadii midkood ayay korisay oo wuxuu noqday libaax aaran ah oo wuxuu baray sida ugaadha loo qabsado dad buuna cunay haddaba baroorashadan ma ahan dhegaystayaal tii nebi xisqeel sida mufasiriinta qaar ay rumaysan yihiin waxaase weeye baroorashadii sayidka waa baroorashada isla kii wakhti dambe u baroortay magaalada yeruusaalem sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha toddoba iyo soddon ilaa sagaal iyo soddon waa isla kaas kan iminkana u barooranaya amiirada reer yuhuuddah haddaba amiirada dad yar baa u naxa waayo waa dad hodan ah laakiin ilaah qof waliba wuu jecel yahay oo iminkana wuxuu u naxayaa amiiradii uu dhalay sidqiyah iyo weliba kuwii ay walaaladiis dhaleen ilaah baa dadka oo dhan xusuusan oo dhibaatooyinka dembigu u keenayana ilaah wuu ka xumaanayaa oo ku farxi maayo weliba horay buu inoogu sheegay inaannu ku farxin dhimashada sharrowga laakiin wuxuu jecel yahay inay dembiyadooda ka soo noqdaan oo ayan dhiman haddii markaa su'aasha adiga aan kugu soo wareejinno dhegaystow miyay jiraan kuwa kaa naxaya oo ku jecel markii aad hareerahaaga eegta maanta haddii ay jiraan waa kuwo aan badnayn miyaa dadka aad isla shaqaysaan ay ku jecel yihiin haddaba waa ilaah kan inoo naxa oo ina jecel oo ina tabaya laakiin ma ahan dadka kuwa ina jecel oo ina danaynaya arrinkaa isaga ahna waa mid yididiilo siinaya dadka oo dhan amiiradii reer yuhuuddah ee wakhtigaas oo aan nina jeclayn ayaa iminka ilaah uu u naxayaa markaa dhegayste waa inaad maanka ku haysaa in ilaah oo keliya uu ku jecel yahay oo uu ku danaynayo marka ilaah uu ka hadlayo libaaxa wuxuu ula jeedaa libaaxa oo isagu astaan u ah reer yuhuuddah waxaana aalaaba loo yaqaan the lion of juda waxaana la leeyahay yuhuuddah waa libaax dhashiis waana sidii nebi yacquub oo ahaa reer banu israa'iil oo dhan aabbahood uu ku tilmaamay reer yuhuuddah sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka afartan iyo sagaalaad aayadda sagaalaad waxaa kaloo ku qoran kitaabka afaraad ee nebi muuse oo loo yaqaano tirintii cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan bal eeg dadku wuxuu u kacaa sidii gool oo kale oo sidii ar oo kale ayuu isu qaadaa oo isagu jiifsan maayo jeerow ugaar cuno oo uu dhiigga ka cabo waxa uu dishay sayid ciise masiix qudhiisa ayaa loogu yeedhay libaaxa qabiilka yuhuuddah sida ku qoran kitaabka muujinta ee cutubka shanaad aayadda shanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan markaasaa odayaashii midkood wuxuu igu yidhi ha ooyin bal eeg libaaxa qabiilka reer yuhuuddah ka mid ah oo ah xididkii ka yimid daa'uud ayaa wuxuu ku guulaystay inuu furo kitaabka iyo toddobadiisa shaabadoodba haddaan dhegaystayaal horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan ku soo noqonno waxbariddii kitaabka yexisqeel ayaannu iminkana eegaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan hooyadaa waxay ahayd sidii geed canab ah oo dhiiggaaga ku dhex jira oo biyo lagu agbeeray biyaha badan daraaddood ayay wax midho badan iyo laamo miidhan ah u noqotay oo waxay lahayd laamo ad adag oo ulo u ah kuwa xukunka hayay oo sarajooggeeduna wuxuu ka sii sara maray geedaha laamahooda waaweyn oo dherarkeedu wuxuu la muuqday laamaheeda badan aawadood laakiinse iyadii caraa lagu rujiyey oo dhulka lagu soo xooray oo dabeeshii bari ayaa midhaheedii qallajisay laamaheedii ad adkaana way jajabeen oy engegeen oo dabbaa iyagii baabi'iyey haddaba dhegaystayaal taasi waa baroortii loo barooranayay yuhuuddah oo sayidka rabbiga ahu wuu ka xun yahay dhibaatada ku soo socotay dalka yuhuuddah dembiyadooda aawgii waxaa lagu sifeeyaa sida geed canabka dhulka lagu beeray iminkana wuxuu dhulka ka rujinayaa geed canabkii oo u taagan reer banu israa'iil waxaana loo kaxaysanayaa haatan dalka baabiloon sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin